tuulada dowraay dumis waxay ka mid tahay tuulooyinka hoos yimaada magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa xilligan ka jira xaalado kala duwan oo ay qayb ka tahay caafimaad dari maadaama tuuladaasi aysan lahayn xarumo caafimaad oo lagu dabiibo dadka gudoomiyaha tuulada duuraay dumis ee duuleedka jowhar maxamed sheekh cabdi saalax ayaa sheegay in wakhti badan ay ku qaadato inay soo gaaraan jowhar isticmaalka waddadana ay ku dhibaatoodaan xiliyada ay soo aadaan xarumaha caafimaadka ee jowhar ku yaala
marka alxamdulilah waa gobolkaasbiyahaasmaamalbiyahaasoogalbiyo ها ماشي waxaan oo farmashiya male meel isbitaal male meel wax kaabayo lagu dhawiyo male marka meel goob taqaatiir male marka insha Allah walaas aan aan ku sheega johor laga saf johor laga johor ها mootooyinka mooto bajaajyaad iyo mooto lagu leeyahay wadooyinka waa ka weyn yihiin dhibaatooyin badan laga maaquub qabeen midowga lix saac shan saac aad kooro karaa mogtahay waan gartay shan saac ila saac balad ma laadi karo oo amniyaadka waa baladka waa magaalo badan aad ka mogtahay dhinaca kale gudoomiye maxamed ayaa maamulka hirshabeelle ka dalbaday hirgelinta ceelal ay biyaha ka cabaan isagoo sheegay in meel u jirta toddoba kilomitir ay biyo ka doontaan
waxaan rabnaa ilaahay la waa meel caafimaad oo ilaahay dadka lagu dhabiibo oo farmashi ama isbitaal horta aanan u baahannahay waan gartay
ceelal biyaha oo wax ka cabna iyo mufurana waa baahannahay biyaha waa lix kiilo toba shan kiilo lix kiilo toba kilomitr abaan biyo doonaa biyahana biyo ugu istimaado kanaal oo ka wasaqaysan waa wasaqaysan waay deegaanada ay ka jirto xaaladaha bini-aadanimo ayaa kororta sanad walba maadaama ay soo food saarato fatahaado barakacya dadka iyadoo ay usii dheer tahay inaysan lahayn xarumo caafimaad oo dadka xanuunsan lagu dabiibo